asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe sheekooyinkeennii taxanaha ahaa ama sheekooyinkeennii joogtada ahaa ama sheekooyinkeennii socdaalka dheera waana sheekooyinkeenna murtiyaysan caqliyaysan xigmadaysan tilmaamaha dheerdheerna ay ku duugan yihiin waana sheekooyinkeenna la dhihi karo waa qaybta kaydka ee dhaqanka soomaaliga waana sheekooyinkeenna isxumbaarka inugu soo gaadha kala dhaxalkana inoogu imaaday waana sheekooyinkeenna ka midka ah kuwa hantida dhulka siday inoo tahay oo kaleento inoo ah sababtoo ah dhulka awowyaasheen ayaynu ka soo gaadhnay kana dhaxallay sidaasoo kaleenta sheekooyinkanna iyaga ayaan ka dhaxallay waana sheekooyin noloshoodii iyo waayaheedii kala duwanayd inaga soo gaadhay laynooga soo xumbaaray inoogana soo gudbay sidaasna aynu ku hellay aynu inaguna ku yeelannay waana xubnaha murtida maanta ee la dhihi kara waa kuwo gungaada ama taabuuxis ah ama qodbaqaad ah ama cirtaallaynta aad iyo aad ugu sugan waana sheekooyin waxyaalo fara badan ceebtii iyo haddii la kuu idmahayo iyo caadigiiba kuu muujinaya xubinteena murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi laba ayaa isu faantay markaasay labo u markhaati furtay waxaa la yidhi labaa isu faantay labaana u markhaati furtay labada isu faantay waxaa weeye malab ayaa macaan ku faanay bahalka malabka ah baa macaan ku faanay malabku wuxuu ku faanay inuu macaan yahay inaan lagaga daba dhufanin dhanka macaanka uuna yahay taliyaha macaanka markuu sidaa yidhi ayaa isagoo aan weli loo qirin khadhaadh baa soo booday oo yidhi aniga ayaa markhaati ka ah in malab uu macaan yahay oo u markhaati furay haddaan anigu jirin maba dhacdeen in maanta malab uu macaan ku faanuu yidhi haddii waa runa macaankiibuu caddayn u yahay macaan maxaa ka soo horjeeda khadhaadh isagaa caddaynoo ah sidoo kaleenta nabad baa macaan ku faantay waxay tidhi aniga ayaa ugu macaan adduunka sababtoo ah bannaan baa la seexan anugu markaan jiro nabadgeliyaa lagu buraaqan dhallinyaradaa dhaanta tuban saar lugeedka la ciyaari kambayn iyo ololaa la geli dam iyo diririg baa socon aniga ayaa macaanka lagu seexda ah hurdada macaankeedu waa aniga intaasoo noocna aniga ayaa ah markaasaa iyadoon weli cid kale u markhaati fur colaadu soo booday oo tidhi markhaati ilaahay baan ka ahay markaan nabadu jirin ee nabadu kala cararto aqalladu cidlay noqdaan xoolaha waa laga cararaa dhallinyaradu way kala dhuuntaan habeenkii xasaskaa la kala galaa magaalooyinku shanqadla'aan bay noqdaan bandow baa la soo rogaa dhawaqa rasaasta yeedha gantaalaha diryaama meydkaa lasii qaadaa xabaalaha batay tidhi xaqiiqo weeyey tidhi inay nabadu macaan tahay oo anigu haddii aanay jirin nabad macaankeeda maanta lamaba arkeen lamana sheegeen cidna kuma ayna faanteen labadaasu markay isu jawaabeen ayaa waxay noqotay sheeko cajiiba oo haddee waxaa cajiib ka dhigay sidaa ay xaqiiqdu xaqiiq u tahay loona inkari karin xaqiiqada jirta sababta oo ah haddaan malab macaan uusan jirin khadhaadh oo khadhaadh ka soo horjeeda oo malabka dareensiinhaya ama malabka lagu dareemi karo inuusan macaanayn oo khadhaadhkii oon carabku dareemayn uusan jiri lahayn dee ciduba ma dhahdeen waxaa jira bahalkii sidoo kaleenta haddaan colaadu jirin oo aan colaad laga baqaynin nabaddaa macaan ciduna ma dhahdeen labadaasaa faantay labadaasaana markhaatigii u furtay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkeebe waxaa la yidhi dabangaale laga qoodho weyn loomana quudho waxaa la yidhi dabangaale laga qoodho weyn loomana quudho